bismillaahi raxmaani raxiim war-saxaafadeed faahfaahin mujaahidiinta oo weerar ku qaaday godka jilicow saddex iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri kuna beegan shanta oktoobar labada kun shan iyo labaatan allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا
ciidamada mujaahidiintu waxay gelinkii dambe ee shalay saacaddu markii ay ahayd tobankii iyo konton daqiiqo galabnimo howlgal isugu jira istishaadi iyo inqimaasi la beegsadeen xarunta loo yaqaano godka jilicow ee magaalada muqdisho xaruntan oo ah goob lagu ciqaabo shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ayaa xilliga uu weerarku beegsanayay waxaa ka socday shir ay isugu yimaadeen saraakiisha sirdoonka riddada gaar ahaan qeybta muqdisho kuwaas oo ka arrinsanayay hagardaamooyin ay u maleegayeen shacabka caasimadda howlgalka oo loogu magacdaray u gargaaridda dadka dulman ayaa u bilowday sidii loo qorsheeyey waxaana ciidamada mujaahidiinta oo allah fadligiis si xeeladaysan uga gudbay dhammaan barahii laga ilaalinayay xarunta ay weerarka ka bilaabeen gudaha xafiisyada cadowga ciidamadii mujaahidiinta ahaa ee gudaha u galay godka jilicow ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay dhismayaasha xarunta waxayna halkaas kasii daayeen dhammaan maxaabiistii muslimiinta ahaa ee ay cadowga murtadiinta ah goobtaas ku ciqaabayeen sidoo kale mujaahidiinta ayaa khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac ah gaarsiiyey saraakiishii iyo askartii murtadiinta ahaa ee ku sugnaa godka jilicow howlgalka ayaa saqdii dhexe kusoo dhammaaday si guulah kadib ku dhowaad toban saacadood oo ay mujaahidiintu ka dhex dagaalamayeen dhismayaasha iyo xafiisyada cadowga taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahadcelinayaa allah subxaanahu watacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgalkan fariidka ah ee ay geesyada towxiidku la beegsadeen halbowlaha cadowga kuna soo furteen maxaabiis muslimiin ah oo ay murtadiintu dulmi iyo gardarro ku haysteen kuwaas oo maanta iyaga oo xor ah dadkoodii iyo deegaanadoodii dib ugu soo laabtay taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay abaabulka diyaarinta iyo fulinta howlgalkan barakaysan wuxuuna allah ka baryayaa in uu aqbalo shuhadadii naftooda u hurtay sidii kelimadda allah kor loogu qaadi lahaa shirki iyo gaalnimana adduunka looga tirtiri lahaa looguna gurman lahaa muslimiinta mustadcafiinta ah ee ku dhibaataysan xabsiyada saliibiyiinta iyo murtadiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbaahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabalilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey walilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun